kadib markii madaxweynaha dalka william ruto oo galabta la hadlay kenyaanka uu soo magacaabay kow iyo toban xubnood oo ka mid ah qaybta ugu horreysa ee golihiisa wasiirada ayaa qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada gaarisa gaar ahaana ganacsatada suuqa weyn ee magaalada gaarisa ee suuq mugdi ay ka hadleen dareenkooda ku aadan wasiirada maanta uu magacaabay madaxweynaha dalka william ruto ayagoona si gaar ah uga mahadnaqay soo celinta wasiirka difaaca dalka aadan bare ducaale oo xilkiisii dib loogu soo celiyey qaar ka mid a shacabkan oo la hadlay warbaahinta star ayaa hadaladooda waxaa ka mid ahaa wasiirahaas lagu dhawaaqay laba wasiir baan marka hore aad aan u jeclay in dib loo soo celiyo labadiibo ilaahay riyadayn uu noo rumeeyey midna waa wasiirka maaragtay amniga oo kitura kindiki la dhaho kan kalena wuxuu ahay mheshimiwa aadan bare ducaale laakiin anaga waxaa danta qaas noogu jirtaa mheshimiwa aadan bare ducaale waa saad ogsoon tihiin halka nin oo soomaali ka ah kow iyo tobanka wasiiroo la doortay halka nin oo soomaali ka ah waxaa waye mheshimiwa aadan bare ducaale waa nin aad u qiimo badan waxqabad badan buu maaragtay gobolkan waqooyi bari ka qabtay saa darteed muslimiinta meel alle meeshay joogaan khaasatan gobolka waqooyi bari reer gaaris aad bay maanta u faraxsan yihiin maxaa yeelay wasiirkaayna aad dib noo soo noqday maanta farxaddayna lama soo koobi karo haddaan reer suuq mugdi nahay hooyooyinka reer suuq mugdi haddaan nahay farxaddayna maanta lama soo koobi karo haddaan nagula celiye muxuu ahaa defense aadan bare ducaale haddii maanta meeshiisa nagula celiye farxaddayna lama soo koobi karo aadan bare sidaad ogsoon tihiin waa aabbihii gaaris waa aabbihii hooyooyinka suuq mugdi farxaddayna maanta wax la soo koobi karo ma aha aad baan u faraxsannahay ilaahay baa mahad iskale aad baan ugu hambalyaynaynaa gambarkan inuu gacanta annaga ku soo noqdo kuna farxadda ku naaloona soomaali oo dhanna waxaan ugu baaqayaa gambarka hadduu tago soomaali oo dhan buu ka teglaha laakiin had soomaali oo dhan buu qaran u yahay waanan soo dhawaynahay farxaddayda ma la soo koobi karo aadan baranahay dee aad baan ugu soo dhawaynaynaa gambarka annaga walaalka annaga waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha waddanka kenya william ruuto waa ku mahadsan yahay soo celintaas noogu soo celiyey wasiirkeena aadan bare ducaale waayo aadan bare ducaale waxaan ku naqaanaa dadka masaakiinta oo suuqmugdi ku nool asagay ku tiirsan yihiin ilaa hadda dadkii harqaamadaas u gaday aa suuqa ku wada nool waa dareemi kartaa ninkii adiga wax kuu qabtay markaa wax oo xoogaagoo culays la soo gaarsiiyo waxaad dareemaysaa inaa qofkii maxaa la dhahayay osxogow kuu danqado dhallinyarta way danqadeen maalmahan oo dhan walbahaarkaas waa ku taagnaay ducooyinkooda ayaga hoos ay ka wateen haddan ducadii ilaahay waa aqbalay wasiirkii waa la soo celiyey shaqadiisa inaas ilaahay u garab galo oo shaqadiisa as wato oo maxaa la dhahayay ilaahay cadow aska qabto taas baan ilaahay uun ka baryaynaa baarak allaah waan u mahad celinaynaa madaxweynaha ruuto maadaama uu noo soo celiyey wasiirkayna wuu ku mahadsan yahay boqolkiiba boqol ilaa noodistan oo dhan waaye soomaali dhan waaye aad buu ugu mahadsan yahay aniga suuqmugdi haddaan nahay hooyooyinka suuqmugdi haddaan nahay aad baan ugu faraxsannahay farxaddaanaba lama soo koobi karo madaxweynaha waa u mahad celinaynaa soddon iyo shan sanaad baa meejan ka shaqaysanayay harqaan buu isiiyey harqaamada iga gubteen maalin hore markii la dhahay wasiirkii wuu naga dhace waa waa naxe hadda saa ilaahay ugu barinay ilaahaygi noo soo celiyaa mahad iska leh alxamdulilaahi rabbialcaalamiin kursigana kuu ilaahay ku raagay uu ku nabad caano maale oo cadowga ilaahay ooga qabtay ilaahay inuu ka dhigo ee ilaahay ka rajaynaa runtina aadan barre xaqiiq ah waa nin muxuu ahaa arrimaha diinta iyo bulshadaba aad iyo aad oo ugu taagan buu ahaa gaar ahaan gaaris guud ahaanna waqooyi bari iyo muslimiintaba markaa dib u magacaabidda madaxweynaha uu soo celiyey waana aad iyo aad baan ugu yaan kugu mahadinaynaa wasiirka dib aad u soo magacaawday waxaan ilaahay ku barinaynaa inuu ilaahay waddanka aad hoggaaminaysa madaxweynow inuu nabadgelyo barwaaqo ee raynrayn muddadan aad haysay iyo in badan inta kaa dambaysa inuu waddanka barwaaqo uu iyo xasilooni ilaahay uu ku soo rogo wasaarooyinkanna kuwii noo horseegaan nabadgelyo iyo horumar iyo barwaaqo ilaahay ka dhigo in badan iyo in badan baan madaxweynuhu kugu mahadinaynaa wasaaraddaas difaaca wasiirka aadan barre aad noo soo celisay waadna mahadsan tahay haddii aan nahay culummada iyo bulshada guud ee gaaris iyo waqooyi bariba bishaar axmed dhaqane warbaahinta star gaarisa